macluumaad ku saabsan kooxda muusiga iskuulka waa maxay kooxda muusiga caruur iyo dhalinyaro badan oo ku nool norway ayaa ku jira oo u ciyaara kooxaha muusiga ah laakiin kooxaha muusiga iskuulka maxay yihiin kooxda muusiga marka lagu jiro waxaa laga baran karaa sida loo ciyaaro ama loo isticmaalo qalabka muusiga oo aan dad kalena la ciyaari karno qalab badan oo kala duwan ayaad ka dooran kartaa midkaad rabtid laakiin maamulaha ayaa go-aanka ugu dambeeya iska leh kooxaha muusiga way kala duwan yihiin kooxo iskuul oo ay caruurta iyo dhalinyaradu ay ku jiraan kooxo ay dadka ku jiraan kala da' duwan yihiin oo ay dhalinyaro iyo dad waaweynba ku jiraan iyo qaar dadka waaweyn oo ay da-dooda shan iyo toban dhaaftay kaliya loogu talagalay ayaa ka mid ah kooxda muusiga iskuulka waxaa laga bilaabi karaa marka layahay toddobo ama sagaal sano waana lagu jiri karaa inta laga gaarayo sagaal iyo toban sano laakiin sharcigan wuxuu ku xiran yahay kooxdaad ku jirtid wiilasha iyo gabdhahuba way ku jiraan kooxda muusiga kuwa kooxda ku jira magaca loogu tilmaamo waa muusikiista marka ay kooxda bilaabaan waxaa loogu tilmaamaa inay yihiin muusikistooyin yar amba junior markay cusub yihiin waxaa la baraa sida qalabka muusiga loo isticmaalo dad kalena way la ciyaaraan caadi ahaan waxaa la siiyaa macalin iyaga gooni u ah oo waqhti dheer qalabka soo ciyaari jiray marka ay soo yaro bartaan sida loo wada ciyaaro qalabka muusiga waxay ka qayb noqdaan kooxda weyn kooxda weyn marka ay ka mid noqdaan waxay la ciyaari karaan kuwa kale oo waqhti dheer soo ciyaari jiray qalabka muusiga in koox muusiga lagu jiro waa hiwaayad fiican oo aad noloshaada oo dhan aad ka qayb qaadan kartid qof muusikiista ah uma baahno inuu joojiyo da' daraaddeed waddanka oo dhan waxaa ka jira kooxo loogu talagalay dad weyn oo raba inay dad kale oo weyn ay la ciyaaraan si ay markasta u haystaan bulsho ay la wada ciyaari karaan dad badan oo norway ku nool ayaa aaminsan in kooxda muusiga ay tahay midda loogu talagalay maalinta qaranka ah oo toddobiyo tobanka may laakiin kooxahan waxyaalo badan oo kala duwan ayay sameeyaan waxaa ka mid ah riwaayado safaro koorasyo iyo tababarasho oo sanadkaoo dhan laga qayb qaadan karo kooxuhu aad bay u jecel yihiin safaradan ay aadaan maxaa koox muusig ah lagu ciyaaraa koox qofku markuu ku jiro wuxuu bartaa dad kale oo magaaladooda ama tuuladooda degan caadi ahaan isbuucii waxay tababartaan hal ama laba jeer bulshadu aad bay muhiim u tahay kuwa waaweynna si fiican bay u ilaaliyaan kuwa yar oo kooxdooda ku jira wayna caawiyaan dadka ku jira kooxda kulligood muhiim bay yihiin wiilasha gabdhaha kuwa aamusan iyo kuwa codka dheerba kuwa wakhti dheer kusoo jiray iyo kuwa cusub kulligood waa wada muhiim koox marka lagu jiro waxaa la bartaa sida qalab muusiga loo ciyaaro muusig kala duwan sida loo ciyaaro in la ysdhagaysto sida loo wada shaqeeyo iyo in lays ixtiraamo oo in lays daryeelo cilmi baarista waxaa laga helay in caruurta barta qalabka muusiga horumar inay sameeyaan markay ka shaqeeyaan xisaabta iyo luuqadda qalabkana mar kasta oo loo fadhiisto oo la barto xusuusta iyo xakameyntuba way kobcaan ka mid noqosho iyo fudaydin norway waxay ballan qaadeen in caruurta oo dhan ay u suurto gasho inay ka qayb qaataan hiwaayad fikraddan waxay ka keeneen qodobka koob iyo soddonaad oo ka mid ah heshiiska qaramada midoobay ee xaquuqda caruurta ay ku taalo in caruurta oo dhan xaq ay u leeyihiin waqhti firaaqo ah ciyaar iyo inay ka qayb qaataan fanka iyo dhaqanka xaquuqahan kuma xirna dhaqaalo keliya kooxdu waa inay caruurta caawiso oo aysan da-doodu jinsigoodu iyo jirkoodu uga horjoogsan qayb qaadasho maxaa laga sugayaa waalidka ilmahoodu uu ku jiro koox muusig ah in koox muusiga lagu jiro waa hiwaayad ikhtiyaar ah oo waalidku laga sugayo in ay wax ka qabtaan kooxaha kala duwan caawimaadday u baahan yihiin way kala duwan tahay kooxda degaankaaga ku taalla la xiriir si aad u ogaatid waxyaalaha ay waalidka ka sugayaan waxyaalaha waalidka laga sugayo waxaa ka mid ah in caruurta la ilaaliyo markay tababaranayaan in keeg la dubo ama in waxyaalo kale laga caawiyo nashaadka loogu talagalay waalidka waalidiin kale ayay ka baran karaan aad bay u fiican tahay inuu waalidku ka qayb qaato hiwaayadda caruurta haddii uu cunuga ka xishoodo xitaa kooxaha waxaa loo maamulaa si dimuqraadi ah kuwa kooxda ka mid ah oo shan iyo toban dhaafay ayaa dooran kara kuwa ka mid noqon kara guddiga waalidku iyo dhallinyaradu marka ay guddiga ku jiraan si fiican bay u dhexgeli karaan kooxda waa maxay kharashku in koox lagu jiro ma aha hiwaayad aada u qaali ah marka kuwa kale loo fiiriyo caadi ahaan qoraalada muusika qalabka iyo uniformku waxay ku jiraan lacagta la bixinayo sida uu kharashku u yaraado kharash siyaada ah wuxuu iman karaa haddii safaro kale ay tagaan iyo tababar siyaada ah la siiyo la xiriir kooxda meesha aad degan tahay si aad u ogaatid kharashka kooxda intuu yahay qofkii u baahan wuxuu codsan karaa in laga bixiyo kharashka kooxda uu ku isticmaalayo lacagtan degmada aad degan tahay ayaa siisa qoyska u baahan dadka waaweyn oo caruurta iyo dhallinyarada ka shaqeeya waxay u baahan yihiin warqad caddayn ah oo booliska laga keenay waad mahadsan tahay inaadna dhegaysatay waxaana rajaynaynaa inaad koox ka qayb qaadatid